waa maxamed axmed ibraahim oo degan tuulada muraale waa garta maxamed tuulada muraale maxaa ka dhacay tuulada muraale maanta masiibo xoog laa ka dhacday gaaladiiba maalin walba duqaynaysaa waana laaynaysaa habeenii maalin madaafyadana uu garaacayn maanta masiibadii ugu dhacday laba iyo labaatan cunug aan ugu geeriyootay aniga aan kula hadlaayo laba gabar ayaa igu geeriyootay waa masiibo maanta aan la yaabana habeenkaas waana soo duqaynayeen ilahay waana badbaadinaya haddana duqayntada weli sidii waa duqayn madaafiyadii b m kan ugu soo garaacayan habeen walba caruurta qaabkee ayay u geeriyoodeen waxay u geeriyoodeen caruurta gantaajas soo gamay oo jinsiga ahay ay soo qaadeen kaasay gargaraacayeen kii oo xali nagu soo tuureen kii ay gargaraacayeen ayagina caruurta dheelay ahaayeen marka wax dheelay umalaynayeen kii kudheelayen kii saasay kuqara ku qaraxday gantaalka xali xali kii xali way xali kii lasoo tuur way ma qarxan asoo kuusanay soo qaadeen waa kii ciyaareen caruurta waa dhulkay ku dhufinaayeen marka biray ku garaaceen caruurtin caruur oo arday ahaayeen oo maanta jimcada sinasanayeen marka saasay meesha garaacitaan ay garaaceen saasay ku ay ku dhamaadeen ilmihii labaatan iyo lama cunug oo waa meesha ku dhimatay oo ayafar iyo toban saddex iyo toban toddoba jir sideed jir tobana dhaawac halis waay yaa madaaficda idinku soo weeraray waxaa nugu soo weeraray xeradan danow waay gaalada danow degan gaalada meesha danow xerada danow taasa nugu soo weertay ayagaa ayagaa nugu soo garaacay hal meel caruurta waa dhina jimca lemeheno maanta dugsiga fasax ka ahaayeen dugsiga fasax maanta jimca lemeheno marka jimcadii waa iska dhedheelaayeen caruur le waay ayagoo dhedheelaayo oo amarkaas ku dhacay marka dhimashadu waa dhimashadu laba iyo labaatan dhaawac toddoba ilaa saddex toban waay dhaawac toban halis ee waay oo hal wiila kasoo dhaawiisbulma inta kale hadda dhaaw wixii kusoo baxay ilaah ba og wallahi masiibadan ummadda ilaahina waa kugu imaatay bildaamanka ummadda ummadii dhan oo tuulooyinka buufow jeebey diyeeni ilaa iyo shalambood ilaa iyo sufnaar waagaad musaani majabka tabakal cadiimoole ilaa jinaale ilaa ugunja laga soo gurmado walaayada islaamka waa noo soo gurmado maasha allah maxaa idinkaga qorshaysan shisheeyaha saas idin dhibaataynaya shisheeyaha shisheeyaha waa wax ilaahay nagu soo masiibo ilaahay noo keeno masiibo waa shisheeyahaas ilahayan ka baryanaa kule ilahan u baryanaa in ilaahay naga qabto ilaahay naga qabto marka inaan iska celino inaan iska celino gaalada haddii carruurteena saan uleynayn waxaa go-aan naga ah dadweyneheena dhan inaan iska celino aan la dagaalano gaalada taasaa go-aan noo ah inaan iska celino go-aankeena saas in la dagaalano gaalada anakana aan lahayna taasaa go-aan kaana maanta wixii ka bilaawd magacayga maxamed mukhtaar shukri ah la dhahaa naaneystiisa maday muqwi ah la dhahaa waxaan ku sugannahay tuulada muraale tuulada muraale dhacdo xoog leh oon la cabsigelino ilaahay amarkiisa la cabsigeliyo ayaan ku ayaa ku dhacday dhacdadaas weligayna nama soo marin gaaladaan intii timid weligayna nama soo marin maanta ay muraal ay ku dhacday waa dhacdo la yaable miida kenya halkaa dhooban miida kenya halkaa dhooban dhaawacay waa toban miidadkii waa labaatan iyo labo qaabkay carruurta u dhinteen qaabka carruurta u dhinteen waxa waaye carruurta maanta jimca bay ahayd ilmaha dhan waxa waaye dugsiiley bay wada ahaayeen waa nin iyo gabar iyo wiilil dugsiiley bay wada ahaayeen maanta marka fasaxgii macalinkii fasax buu soo siiyey ayagoo meel ka cayaarayaan ayaa dhacdadii ku dhacday dhacaydada waxaa ku dhacday madfaca lasoo tuuray ayay ilmihii ilmi yaryar le waay ay isku soo qaateen madfaya marka sidaas u leey bal haddii aad tihiin waxgaradka deegaanka sidee dhacdadan u aragtiin dhacdadan dhacdo xoog le waay si xunaan u aragnaa waxaan rabnaa gaaladan xaqeeni in lanaga siiyo gaaladan waddankeena kasoo duusha aniga waddan kale miyaan leenahay soomaaliyaan nahay waa waddankeeniaan joognaa xaggeen aadaynaa marka waddankeeni haddii saas looga dhamaynayo oo saas looga gumaaday xaggeen aadaynaa walaal gaalada waddankeedi ma aha meeshaan waa gaala ay iska timid waayo waddankeeda ma aha anigu waddankeeniaan joognaa meeshiin ku dhalana meeshii yani soomaaliyaan nahay dad muslimiin aan nahay gaaladii saas bay noo dhamaynaysaa ka waran maamulka islaamiga sidoo idin gacan qabtay maamulka islaamiga insha allah kheer allah siiyo maamulka islaamiga aad iyo aad bay gacanta noogu qabteen maanta wixii nawaahigaas joogay oo maamulka islaamka walaayada islaamka ahayd waa noola joogtaa si fiican bay gacanta noogu qabatay haddii aad tihiin waxgaradkii deegaanka shisheeyaha saas idin xasuuqaya maxaa idinkaga aadan waxaa nooga aadan shisheeyaha sidaas noo xasuuqaayo maanta wixii ka bilaawaba inaan la dagaalano gaaladaas oo hantadeeni iyo xoolaheeni iyo dhiiggeeni gaalada anan ku bixinaan rabnaa dhib weynaan ugu dhacay caruurta waa dhamaatay gaalkaan habeenkas ma duqeynaayo saasoo jirta qaabkee u dhinteen carruurta caruurta kii gaalka kusoo ridi waaye aa kii xalay oo dugeedka xalay waaye ilma jimco waaye khudbaa dukunaayana saasoo kugu dhacay marka adiga meeqa carruuraad kaaga dhimantay hal caruuraa ku dhinta oo walaashay dhashay waan gartay i walaalkay oo dhaawacay maseebo weynaa nugu dhacay dhib weynaa nugu dhacay waa laga argagahay maanta tuulada la raajico meesha waa ku dhamaana waa ku goonay mastacii xaala baan ugu dhamaan labaatan iyo laba hadda banaanka banaanka miidkooda banaankaa noo yeelay sabagna dhaawac waay isbitaalaha loo xareeyey adiga meeqa caruuraa kaaga dhimatay aniga waa saddex baa ugashay oo walaalkayga dhalay xawigoo gabadhayga baa dhashay afar baa igu jirtaa haa caruurta waa waa isbitaala lagu aaday kuwii kalena miidkooda banaanka baa noo yeelay labaatan iyo laba ruux waay waan gartay oo dhaawac toban waay waa walaalkaygaa dhalay hal gabadhay dhashay leexna waa